Dhismaha isbitaalka weyn ee degmada Walaweyn ayaa socday wejigiisa koowaad muddo ka badan afar bilood, iyadoo lagu dhisay iskaashi bulsho dal iyo dibadba, kadib markii shacabka ay dareemeen baahi adeeg caafimaad maadaama marar badan hooyooyin waddooyinka ku umuleen kadib markii la waayay xarun caafimaad. Maamulka degmada Walaweyn ayaa sheegay in wejiga koowaad wareegga darbiga iyo salaxmadda soo gabagabeeyeen, isla markaana loo gudbi doono qaybta dhismaha qolalka isbitaalka oo uu noqon doono si bulshada loogu adeego isla markaana baahiyaha jira looga baxo iyadoo dadka inta badan garab taagan yihiin dhammaystirka dhismaha isbitaalka. Guddoomiyaha degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulaahi, oo la hadlay warbaahinta, ayaa ka warbixiyay halka uu marayo dhismaha isbitaalka.
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah uma alxamdulilah waxaa ilahay mahadiisa maanta inaan goobjoog u nahay gabagabadii ee, wejigii koowaad ee dhismaha isbitaalka oo aan rajeynayno maalmahan ugu soo aadanay inaan bilaano wejiga labaad sida aad aragtaan waxaa la dhameeyey derbigii sidoo kale waxaa gabagabaha salaaxmadii gabaga derbiga oo maanta ilahay idinkiis aan rajeynay inaan soo gabagabayno hadduu ilaahay raalli ka naqdana maalmaha soo aadana waxaan rajeynaynaa inaan bilaano dhismaha qolalka iyo qaybihii kale ee bulshada loogu adeegi lahaa waxaan rabnaa inaan u mahad celino cid walba oo gacan ka qaadatay wejigan koowaad rajeynaynana wejiyada soo socda inay qayb ka qaataan guud ahaan Een, waxaan rabnaa inaan idhaahno shacabka reer walaweyn waxaa naga sugtaan waa inaan isbitaalka dhisno waxaan rabnaa idinkana aa idinka sugnaa inaa garab istaag noo muujisaan sida hore noogu muujisaan si lamid ah oo dhabar adayga inaa muujisaan aan rabnaa biidni illaah waxaan rajeynaynaa kuwii ammaanada lagu ammaanaysay si saxa usoo guto inuu ilaahay naga dhigaa rajeynaynaa hadduu ilaahay halka naqdo waana mahadsantihiin